goobaha ganacsiga ee degmada afgooye ayaa waxaa kormeer amni xaqiijina ku tegay gudoomiyaha degmada afgooye ahna duqa magaalada oo ay weheliyaan ku-xigeenadiisa taliyaasha booliska iyo nabad sugidda mahad axmed xasan gudoomiye ku-xigeenka amniga maamulka degmada afgooye oo ka hadlay kormeerka ayaa waxa uu bulshada ugu baaqay inay ka shaqeeyaan nabadgelyada maamulka ilaamaha amniga waxay kormeer ku soo mareen dhammaan waaxaha degmada dukaamada maqaayadaha magaalada nabadgelyadeeda si wadajir ah ayaa looga shaqeeyey waxaa markhaati idinka ah ciidamadii nabad sugidda iyo booliskii oo wada socday iyo maamulkii degmada oo ka soo dukaamaysanaayo dhammaan xaafadaha degmada iyo suuqyada iyo maqaayadaha si nabadgelye ah shacabkii goobihii oo lagu cayaarayay banooniga kulli soo wada maray haddana waxaan taagannahay barxaddii baar ismaaciil si nabadgelye aan ku imaannay magaaladu waa nabad dadweynaha waxaan faraynaa inay nabadgelyada ka shaqeeyaan wixii dhibaayana ay soo sheegaan amniga waa aad iyo aaduu u fiican yahay ciidamada kala duwan ee magaalada joogana waxaan u diraynaa hambalyo sida ciidanka booliska daraawiishta nabad sugidda iyo milatarigaba inta way mahadsan yihiin nidaamka ay uga shaqeeyaan degmada taasna waxay keentay inaan caawa si nabadgelye ah ku soo kormeerno dhammaan laamaha xaafadaha afgooy ay ka kooban tahay suuqyadeeda maqaayadaheeda goobaheeda banooniga sidoo kale gudoomiyaha degmada afgooye ahna duqa magaalada suldaan cabdulaahi maxamed cusmaan ayaa dhankiisa ka hadlay
waxaan soo marnay suuqyada kala duwan ee degmada afgooye waxaan soo kormeernay meelaha bulshada iskugu yimaadaan maqaaxidaha goobaha ganacsiga meelaha dee dhallinyarada sanadkan waxaa waaye waa kubaddii waa la soo koobay waxaa laga dhigay meel salaxyadii si nabada oo kormeerkeen noogu soo dhammaaday howshan waxaa ka soo shaqeeyey laamaha amniga ee degmada afgooye rag dhallinyaro ah oo u carbisan amniga waxaan taagannahay argada baar ismaaciil waxaan kormeer kale oo ku soo marnay rugaha degmada ay ka kooban tahay laga sugaya amniga degmada maamulka degmada intiisa kala duwan iyo laamaha amniga oo si wada jir ah waxay ku soo kormeereen rugaha waxaa u soo mahadceliyeen ciidanka saacaddan la taagan yahay amniga sugaya waxaan leeyahay amniga degmada afgooy waa nabad waxaan leeyahay nabadda ha lasii jubaaro annagana garabkiina nahay maamulka haddaan nahay degmada afgooye waxaan rajaynayaa dadka dhahaayo degmada afgooye nabad kama jirto waxaa daliil u ah xilligan la taagan yahay inaan si nabad ah waacaha ka kooban tahay degmada afgooye lug aan ku soo marnay